markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkeenii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwa
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah marka markii dadkii inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuuradi saaran yahay waa diyaarad iyadoo hawada maraysa ay dadka rakaabka arkeen mas la saaran diyaaradda bal sida waxaa noqday iyo weliba waxaa la yeelayba barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan waxaa kaloo aad maqli doontaan qayb aan ku eegayna sidii uu fanka ku soo galay allah u naxariistay la xamiistii caanka ahaa cabdikariin faarax qaare oo ku magac dheeraa cabdikariim jiir waxaan garanayaa anigoo keligay habeenkii saan baxbadda tago badda u heesa ayawaanka badda ku jira haddii rabaha ku dhegaysan yay dhegaysan barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale wax badan ayaynu buugaagta ka akhrinay amaba aynu daawanay filimaan laga jilay dhacdooyin la yaable oo ka dhacaya diyaarado hawada ku jira oo kumanaan kun oo fiida ka foga dhulka oogadiisa dhacdooyinkaasoo qaar ka mid a ay xambaarsan yihiin cabsi sida cillada ku timid diyaaradda iska horimaad gudaheega ka dhacay aftuub loo geystay iyo weliba dhacdooyin kale bal haddaba ka waran dhegaystay haddii diyaaraddii aad la socotay hal mar unaad ku war hesho mas diyaaradda kula saaran waynu dareemi karnaa xaaladdu markaasi sida ay noqonaysee sheekadan aan iisoo wada ayaa ah mid dhowaan ay la kulmeen dad rakaab ahaa oo la socday mid ka mid a diyaaradaha ka howlgasha dalkaasi maleysiya dhacdadan oo noqotay mid ka mid ah waxyaabihii loogu hadalhaynta badnaa maalmihii lasoo dhaafay ayaa waxaan soo dhoweyn doonaa wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed mursal samakaab oo sheekadan isha soo mariyay islamarkaana inoo faahfaahinaya waa ku dhowahay cabdixakiin waana mahadsan tahay waayahay bal cabdiqaadir marka hore sheekadan bal nooga dhac dulucdeeda iyo si wax u dhaceen cabdixakiin sheekada ama dhacdadan waxay ka dhacday mid ka mida falaadiyada caadiga ah diyuuradda air asia oo isaga kala gooshta dalkaasi malaysia iyo dalalka kale marka waa dhacdo ka dhex dhacday falaydkii caadiga ah ee diyuuradda wa hagaag marka waxaa la sheegayaa waxa weeye adde waxaan lag looga baran diyaaradda gudaheega iyo weliba dadka rakaabka ah waana mas sidee lagu ogaaday maskaas inuu diyaaradda saaran yahay waxaa lagu ogaaday maska diyuuradda saarnaa ee dadkii oo dhan ka nexiyey mid ka mida maaragtay dadkii saarnaa ayaa ogaaday sida caadiga ah diyuuradaha marka ay duulayaan dadka waxaa loo sheegaa inaysan fadhiga ka kicin ilaa iyo maaragtay ay qabsato halkii loogu talagalay maaragtay xasiloonideeda duulimaadka ay si toos u qabsato markaas kadib culeyska ama inay isbuurato ama miisaanka oo dhinac u bato ayaa la ilaaliyaa marka saas daraaddeed dadka waxaa loogu baaqaa markii ay kacdo oo inay markaas suuriye aadi karaan socsocon karaan lakiin inta ka horeysa intii kicitaankaasi ay maaragtay hawada ka gelayso aysan kicin marka markii dadkii inay socsocdaan ay bilaabatay ay bilaabeen ayaa qof ka mida intuu soo kacay uu arkay in mas uu diyuuradi saaran yahay wa hagaag dee waxa weeyaan hawleba waata dambayse awalba dee dadku werwer bay ku fuuli jireen dad badan oo kamida diyaaradaha oo inta badan markaad eegto su-aalo badan iyagoo isweydiinaya diyaaradda kori jireen iyo hawadaa saree la marayo tanina kama sii daranba waxau yidhi ninka odaygaa burkaba bahalkama ka dayay maskii la arag dadkii rakaabkaa way saaran yihiin dee xaalku suu noqday markaa
falaytka wuxuu ka tegey kuaalalambuur wuxuuna kusii socday meesha la yidhaahdo tawo isla dalkaasi marka danta waxay kaliftay markii waxaa dhacay la arkay oo duuliyihii lagu wargeliyey in falaytkii la leexiyo si looga badbaado halista maska marka markii baylodka ama duuliyaha lagu wargeliyey isagana wuxuu qaatay go-aan ah marka hore uu ilaaliyo badbaadada iyo ammaanka dadka sidaas daraaddeed ayay danta ku kaliftay in dib loo leexiyo oo magaaladii ugu dhoweyd ay ku degaan si maska looga saaro meesha waagaaga markaa dee waxaa laga baqay in dadkii kacaanay meeshii buuq iyo maxaan ku idhaahdaa isoor ora diyaaraddii hawada ku jirta ay dadka dhexdeeda ka dhacdo diyaaraddii magaalo kale la fadhiisay si deg dega u fadhiisatay maskii laga saar dee see dadweynihii loogu damaanad qaaday inay ku noqdaan ay mar kale diyaaraddii iyo duulimaadkoodii dib sii wataan
run ahaantii dadka aaday u baqeen dabcan haddee masna waa taqaanaa ragga qaaraa laga hayaa mas iyo libaax aniga waxaa ii roon libaaxa inuu isoo aado marka wuxuu ku jiraa maska waxyaabaha aadka looga baqo maadaama si fudud oo ogaan la-aana uu wax ku qaniini karo meel halis uu kasoo bixi karo marka halkii mase la arkay dadka qaar waxaa ku adkaatay inuu kaasoo keliya ku jiro diyuuradda marka cabsidaas iyadoo ay jirto ayaa si adag ay ku qaadatay in dadkii loogu celiyo lagu qanciyo inaysan wax kale jirin xaaladda ay maaragtay ammaan tahay wax kalena aysan jirin markii dambe waa lagu celiyey sidii ay diyuuradda kusii wadatay ee duulimaadkeedii ay ku socotay magaalada tawo
cabdiqaadir inta badan diyaaradaha markay duulayaan amaba duulimaadyadooda caadiga ah waxyaaba kale aada looga fekeraa tusaale ahaan oo kale xilliyada qaar aftuubbaa dhaca xilliyada qaar in iska horimaad ka dhaco ama dadka qaar isku dilaan inta badanna aad baa looga taxadiraa waxyaaba badan oo noocaasi si diyaaradu intay hawada ku jirto dhibaata aan u dhicin oo diyaaradaha badankooda waxaaba la socda askar baa raacda dhanacda arrinkan inuu mas laga dhex helo islamarkaana mas lagu dhex arko diyaaradda aynu ognahay garoonkay ka duushay iyo waayihiisa wax dhaca oo adduunyada laga arka ma tahay mise waa dhacdo cusub
dhacdo cusub ma aha run ahaantii markii muddo la joogaba way dhacdaa laakiin ma badno wax badan ma aha dhacdadan waxaa la xiriirta sidan oo kale sanadkii laba kun labaiyo labayo tobankii ayaa waxaa jiray nin sidan oo kale mas ugu soo dhex qariyey diyuuradda ama falaytka maska kobraha la yidhaahdo ayuu boorsadii kaargooga soo dhex gashtay ayuu ku dhex xiray kadibna sidii ayaa maskii lagu qaaday oo diyuuraddii ku galay waxaa la ogaaday marka ninka markii uu boorsada lasoo degaya ayaa maskii oo madaxa lasoo baxay ayaa ninkii gacanta u ka qaniinay marka saasaa lagu ogaaday diyuuradda inuu mas saarnaa oo maaragta rakaabkii saarnaa uu maskana ka mid ahaa sidoo kale dalka scotland iyadana gabar ka timid waddanka australia ayaa ogaatay isla sanadahaasi hore in uu falaytka ama diyuuradda uu la saaran yahay mas oo maaragtay iyadana cabsi gelisay marka waxyaabahan waxyaaba markii muddo la joogaba dhaco ayay u badan tahay marka laakiin ma aha wax badanaa la arko laakiin wax walba waxaa ka daran maadaama dadka ay si miisaan leh oo dheeli tiran ay u fadhiyaan haddii maska la arko dadka inay qalqalaan oo maaragtay meel isu buurto oo maaragtay dheelitirnaantii diyuuradda ay sidaas ku lunto oo iyada naftigeeda halis gelin karta duulimaadka habsami u socodkiisa marka taasna waxay ahayd waxyaabihii bailoodka ama duuliyaha ku qaadatay muddo inuu dadka ku qanciyo inay meelahooda kala fadhiyaan sababtoo ah inta maska laga cararaayo meeshaas waxaa ka imaan karto halis kale aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi nala socodsiinayey xubintii hal abuurka iyo heesaagu way noo soo socotaaye markana ayn wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada xaliima muuse milano
iska ilow iska ilow laakiin marama weeye
aynu intaasi kaga nimaadno heestaasi ay codkeeda inagu soo gaarsiinaysay xaliimo muuse milano islamarkaana aynu barnaamijkeenna xaweyska washington hore ugu sii soconno dhegaystayaal dhowaan waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday allah u naxariistay elle xamiistiye amaba codsameeyihii caanka ah ee cabdikariin faarax qaariya oo ku magac dheeraa cabdikariin jiir kaasoo si weyn looga yaqaanay fanka soomaalida islamarkaana la xasaaray heese badan oo caan ah oo ay qaadaan fanaaniin kala duwan oo rag iyo dumarba leh haddaba dhegaystayaal xubinteenna halabuurka iyo heesaaga ee caawa waxaynu ku soo qaadan doonaa sidii uu fanka ugu soo biiray iyo weliba heestii ugu horraysay ee uu la xansaaraatii ay ahayd waxaanaad maqli doontaan waraysi uu sannadkii laba kun iyo siddeed iyo tobankii siiyey barnaamijkan caweyska washington waxaanan idiin kala bixi doonaa oo waraysigaasi cabdikariin jiir la yeelatay weriyaha v o a sahre ciidla nuur cabdikariim jiir kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington dahre waa soo dhowa xageed ku dhalatay oo aad kusoo barbaartay magaaladaasi hobyo la yidhaahdo gobolka midoog bay ka mid tahay waa magaalo xeebeed keligey baa ka hesi jiray hella qaadi keligey baa hellada qaadi jiray dadka waxaa la yidhi xeebaha ku dhaqani meel kastaba ha noqotee waa dad dadka ka furfuran oo ka reer magaalsan sababtuna waxa weeyaan isdhexgalka bulshooyin kalaa soo gaadho oo ku badan marka bal markii aad yaraydeed hobyo joogtay noloshu siday ahayd oo heelooyinkii la qaadi jiray iyo heesihii raadiya raadiyahaas baa hargeysa ayaanu dhegaysan jirnay raadi muqdisho wax laga qaadayo talyaaniga markaas meesha madax ka ahaa raadiya waxaa heelooyinka halka ka yimaada yani dhaqanku halkaasu halkaasaan ka ayaan ka baranay macalimiintu halkaasay joogtay annaguna halkaasaan ka dhegaysan jirnay marka ummadaas hobyo joogta aninbaa fanka ku jiray anunbaa jeclaa yani waxaan waxaan garanayaa anigoo keliga habeenkiisaan baxbadda tago badda u heesa wow ayawaanka badda ku jira haddii ramaa ku dhegaysan yay dhegaysan markaa hoobalkii hobyaad ahayd hoobalka hoobiya kabiil ba ahaa marka san iyo waxaan ka waxaan imid lixdan iyo konton iyo sagaalkii ayaad xamar timi ayaa xamari waan oo gartay waxbarashadii u imid Mhm.
dugsi macalin jaamac Mhm.
lixdankiina habeenkii meeshii baan taagnaa waan gartay intaynaan lixdanka u iman markaa aad sagaal iyo kontonkii timi magaalada muqdisho imise jir baad ahayd qiyaastii magaalada marka markaan imid ee, adigu shan iyo toban jir baan abar malaynaya saa shan iyo toban jir lix iyo toban jir meelahaas aan ahaa Waa marka halkaas sano oo aan joogay koley ayay lix iyo tobankii ii dhamaadeen saan rajiinay iskuolka aan ku jiray lix iyo tobankaa sanadka aan joogayna waxaan ku dhex jiray eh, khadiijo cabdullaahi dalaysiyaan markaan dugsi ka baxo aadi jiray waan gartay iyo markaa dugsigii xamed baad jaamac Shooq iyo- dhiganaysay iyo cali- Mhm.
wiilkiis macalin jaamac waan gartay markaa ee, sideed ugu soo biirtay inkastoo dee hoobalkii hobyo ahayd ood u heesaysay magaalada aad joogtay iyo dadka haddaad Horta- xataa dadku horta- seexdan aad badda u heesaysay sideed ugu soo biirtay bahdan fanka taana habeenka xoriyada la qaatay oo raggii maxamed axmed iyo lahaa ee ay yimaadeen cabdullah qarshi ilaahi ha u naxariiso cumar dhuley ee maxamed jaamac shoof iyo raggii ragga ahaa ee habeenkii ay yimaadeen cali sugule iyo xuseen faarax iyo ummada heesaysa oo wala ummadii heesaysa ma aragti wasaaro ma caddo walad wala dad ummadii ku duuban oo oo oo ummad farxad ku nool oo oo soomaali santooda isweheshada ay wacnayda calan inay wadaagaan iyo wanaagsanayda yani habeenkaas habeen habeen taariikh bay noo ahay ummadda halkaa ka timi waxay garanayeen waxay- eh, eh, macallin hawdo haysa calankaas yacni hawd adigu maan aqoon hawd markaa waa dhulka soomaalida etoobiya imika ee, ismaamulka dawladda soomaalida etoobiya Itoobiya dhulka inay fadhiyaya ayagu haysiiyeen dhulka jabuuti iyo anagu maa noqon waxay lahay dadku kaalay iya waay hawd maxay tahay waxriinkaas yani maqal yani ummaddu waxay ahayd soomaaliyeedoo isku duuban ummadii dhaqanka ummadii dhaqanka aqoonta ummadii sugaanta ummadii farxadda ummadii midnimada ayay ahayd dadkeeda halkaas oo koonfurta waxaynu ahay taariikh baynu ahay waan gartay marka idaacaddii baad tagtay raadiyo muqdisho ma hees baad ku bilowday
hees baan ku bilaabay markaas intaanan la qaadan habeenka la qaatay kabacdi ayaa kow iyo lixdankii laba iyo lixdankiiba ayaa dalisi geysay idaacadda marka heelo ayaan soo duubay heeladii galabtii markaan soo duubay waxaan jabajaraan uti waxaan shanta galabnimo ahayday baa codkaga maanta dhegeysa ilaa uu heesaysay codkaagiyo lasoo daayay marka waa lagaa soo duubay maalinnimadii deetna galabnimadii baad dhegaysanaysaa
ayaa dhegeysanaya maala marka cabdikariim faalax qaareey oo heeladaas la yaab la yidhahdin qaadaya ana codkaygii dhegta dhega ayaa dhegayste ayaa ay ugu bilaaba oo muxuu yidhi war waxaan wasaqaha idaacadda ay soo geliyeen ee codka xun leh markaasaa naxay markaasuu warba telefonkaansu yidhi warbaadi yani caybu hoosta u caayay aad buu iman yaqaan garan maayo ninkanuu timaha u jaraya cidduu yahay may garan inuu ninkii yahay meel walba siduu meel walba saasa laga caayayaaba intaygii farxadda qabay oo codkiisa maanta laa ku raaxayso habeenkaas waxaana meel kasta saasaa laga caaya marka dambe raadiyo dabcan intuu qaatay inuu jebiyo raadiyo waan ka qabtay waa raadiyo halka jebi waanan waxaan maqlaysi miya ma maqlaya oo meel yahay markaas ay wey ay codxun ay codxun wey ay codxun sidaa sheegaysa wey waa ay wey iskana debi aniga timahayga madaxayga jirin tartiib timahay dhagaha ay goyn baa tiri markaas waxaan dhagaha ay goyn maalintaas waxaan go-aan gaaray waxaan meel walba saas lagaa mar dambaba inaan haysin baan go-aan gaaray markaa heeladaad qaadaysay ma music bay ahayd mise cod keliyin baad ku luuqeynaysay music baa lagu layaab bay hayd musig baa laygu tumeeyey marka macamuudigii iyo wixii laygu tumeeyey codkagii wixii dhan halkaas habeenkaas ayaa naxdintii naxdin weyn ka qaaday ma garanaysaa markuu ii dhameeyena waxaan idhi meel walba saasa laga caayay hees dib damba hawhees alow ma musishin baa ma musishin baa noqotaa ma ciyaartoy baa noqotaa ma ma ma ma waxaad noqotaa mualif ma musigaa barataa majalaabaa noqotaa habeenkaas ayaa buuqay waa buuqay waan gartaa marka habeenkaa markaan isku buuqay waxaan go-aan ku gaaray inaan inaan ku dadaalo sidii aan mulaxan u noqon lahaa codkaas xun inaan cod ku sabeeyo allah ilahe marka fankii iyo suugaantiina way kaa haysaayo inaad ka dhex baxda ma rabtid codkiina waa lagaa caayay marka waxaad go-aansatay inaad dhinac kale uga wareegto dhinac kale u wareegay waxbarashadan ayaan u wareegay saddex lixdankii dugsiyadoo dhan baan qabsaday waxaa laga qoray xafiiska dhaqanka oo siciid bakasha la oran jiray ayaa aniga xasan shuquume ayaana la qoray allah u naxariiste xasana waxaa lagu qoray suugaanta qaybta suugaanta ana waxaa lagu qoray qaybta falkorooga ciyaaraha marka ciyaaraha ciyaa qaybta ciyaaraha ciyaaro oo dhan baan soo ururiyey ilaa waxaan doontay mulaxan maogta kowba dhaqankuba soomaalida oo dhan ba heesaheeduba waa ciyaaraha waan garta waa ciyaar dhaqameedkii oo dhan ba waxa ku jirta dhaqameedkii waxa u kala baxan hees howleed iyo hees ciyaareed waan gartaa hees howleed waa wax alla wixii hawl ah oo oo ayaa loo heesaa oo xoolow deerow soo maahan ma garanaysaa dhismo aqalow guryaha dhismahoodow aloolkow maqashow wax alla waxaas waa hees howleed hees ciyaareedna waa heesaha farxadda ah oo ma garanaysaa barcaddow ma garanaysaa wiglooy dhaantooy saarow ma garanaysaa wixii cod ahaa meeshay ku jireen oo dhan halkaasay ay ayay ahayd oo farxadda iyo yani waa farxadda iyo calacalka iyo iyo cabashada iyo ciiska iyo murugada iyo farxadda iyo geerida iyo dagaalka iyo codka dagaalka iyo codka jacaylka iyo codka caashaqa iyo codka kalgacalka iyo codka magaranaysaa tahliil qofkaas waan kaa helay waan kaa helay cod gaara ay leedahay cabdikariimow sheekooyinkaaga ka bogan mayno bal caawa heestii kuugu horreysay ee aada laxanka saarto inoo soo qabo teebay ahayd waxay sabab kale haboodine sabab kale hamoodine suntaadii habeenadan waan ka seexan waayo seedahaadi goyse
waxaan kuri codkaa wanaagsan inuu jiro heestaasay ahayd heestii ugu horreysay wixii alla wixii aan soo bartay cod ah aan ku bilaabay oo dhaqan soomaaliyeed heestu waxay saaran tahay dhaqan soomaaliyeed haya bilowgeeda yacni qof bala galo yacni waxaa ka saar la yihahdo baloleeya wiilkow adinkana waxaan laaye marka codkaas haddaan soo qaado waa la garanayaa marka waxaan ka dhigay siday tahay naftaydiyo lama socoti dawlaa sanadaani haystee baloleeya wiilkow doonta ka dhig heestaasan tijaabahaan sameeyey haddii heestaasku la qaadana waa waa guulaystaana shir ayaan qaatay haddaan heestaasa la qaadan waayana waa ninka siduu sheegayay waan gartay tanna kaa dhimataa maanta aan maxaa esi maxaad moogaan horta idhi magaalada ka qaad maxaad moogaan u dhiibay maxaad idaacadana hibaan u dhiibay oo idaacada ka qaatay maxamed taleebaan mise maxamed mooge maxamed mooge ayaa qaaday oo kabanka ayuu ayaa ku xafisiyey marka hibana idaacadda ka qaaday maxamed idaacadda kama heesi jirin heestii dalkii oo dhan bay qabsatay qof alla qofki iga hor yimaadaa yacni waxaan gaaray ninkii inaan raadiyo tibatarihii haye inaan tibatari ku noqdo aan labada dheera ka dhunkado aan raado waxaad waxaan kugu bishaareynayaa inaad isfarxad gelisay habeenkaad runta ii sheegtay inaan cod xumahay sooma habeenkii adiga maantay heestii ugu horeysay sabab kale hamad ma dhaysatidi haa adigaa sameeyaan maasha allah heestaas ayaa ku bilaabay heestaasi sabab kale hamoodin oo uu cabdikariim jiir laxanka saaray sanadkii kun sagaal boqol iyo siddeed iyo lixdankii ereyadana uu tiriyey abwaanke maxamed cali kaariye codkana waa maxamed mooga liibaan ilaahay dhammaantood ha u naxariisto inta dhimatay
dhegaystayaal qayb kale uu ku sharaxaya sida laxanka loo sameeyo isagoo tusaale usoo qaadanaya qaar ka mid a heese caana uu laxanka saaray iyo weliba heese kaloo caana oo iyagana qisadoodu ay isaga ku saabsanayd ee barnaamijka caweyska washington ee soo socda ayaad ku maqli doontaan guud ahaana toddobaadkan intaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo